الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الثالث والستون noocii ama saddex iyo lixdanaad ee anwaacdii culumta xadiidka kaga midiin dabaqaatu alculamaa'i waaruwaati ay macrifatu dabaqaati alculamaa'i waaruwaati culimadu dabaqaadka ay leeyihiin iyo ruwaadda axaadiidta warisa iyagana dabaqaadkood ogtaa macrifadood iyo garashadood ayuu noocani adigu u yaalaa ama uu noociisii yahay waanan arki doonaa insha allahu tacaala dabaqa waxay luqo iyo istilaaxba ku tahay isaga inoo keeni doono waxaan arki doonaa insha allahu tacaala kitaabkan kuba arki doonaa bal halkan dabaqaadkii culimada iyo ruwaadda ayaa inoogu imanaya dee waxay bal maxay dabaqa tahay iyo bal taasun tacriifkuud iyo ahamiyadeeda iyo bal umuurahaas baa yar noo iman doonta ee waxweynoo dee inooga imanaya ma jiro oo waa fani iska gaara oo fudunta cilmiga xadiidka kaga mida kutubtay markaa u dejiyeen culimaduna kollay ee aada u badan tahay oy kala duwan tahay ama beled ha kuba qaydnaato iyo oo dee culimadii bal maalan beledkaa dabaqaadkood ama mid guudba haba noqoto funuuntii bal maalan dee fani qaydkeed ha noqoto mid caama haba noqoto madhab ha ahaata yaani ahaanin kolley dabaqaadku aad bay uga badanyahin kutubta maanta madbuuciina way aad bay ubaab badan tahay ee taas baa imaka noocani uba yaala kolley fawaa'idda laga fogo huwa haadaa kani fanun fani weeye muhimun muhim ah oo maha fani dee sahalane waa fani muhimo waxyaalahan kaba faa'iidaysanna waxaa kaba mid ah in itisaalkii axaadiidta iyo inqidaaca garashadood oo dee markay fanigan ama lagagaba hadlayo dadkii isku waqtiga ahaa isku dabaqad ahaa asaaniid kuba sugnaa iyo taraajimtoodii laynoogu sheegayo ruuxu hadduu dee macrifo u leeyahay oo dadkan imaka waxa weeyaan dee dabaqadii uu garanayo in meeshii itisaal jira sanadkii iyo haddaanay labadan isku dabaqaba ahayn sanadkii isku xiga inqidaac inuu jira halkan uga soo baxay suu kuba ogaanayaa laakiin taa hadduu dee markaa cilmigan aanu dee isaga aqoonteeda ama tan aanu lahayn ma kala garan karo laba noon isuba dhoweyn oo muddo dheer ama quruni ay uba dhexaysaa dhici karta inaanu kala saarinoo hadday isku xigaanna sanadkan inuu mutasil iyo inuu munqadaciyo aanu kala garan bal markaa waa fani aad iyo aad u muhima arrin kaloo iyaduna kuba suganna way jirtaayo haddii in laba ruux ay isku magac yihiin oo ama ay waxyaalo dee isku magaciyo kii abiya waxyaalo ay kuba kulmaan dabaqadiina ay ku kala tegsan yihiin waxyaalihii lagu kala saarayay dee dabaqadii baa kaa mid aad ku kala garanaysay labada nina isku magaca noqday oo maalin dhaweyd baan soo haynaa abu cabdiraxmaan isulami oo dee nin mutaqadim oo taabiciintii waaweyneyd kaba mid oo muqrina ahaa cabdullaahi ibnu xabiib iyo cabdiraxmaan ibnu sulami oo aynu maalin dhaweyd isaga soo haynay oo nisbadan ku soo haynay dee aan daahirkeeda ahayn oo nin suufiyana ahaa musanifna ahaa oo qarnigii afraad mee qarnigii shanaad madaxiisiiba dhintay saddex boqol baa u dhexeeya nisbadii iyo kunyadiina way wadaagsadeen ishtibaah baa laakiin ruuxii aan dabaqada aqoon ka imanaya ruuxii laakiin hadduu dabaqaad kala garanaya labadii nin si saalan buu kala soocaya walaan argna dee dad musanifiin ama muxaqiqiin oo kale sida ninkaa irshaadka naawiinta xaqiijiyey oo labadoodii tarjamadoodii ay iska weydaarteen oo kale markuu kan dambe tarjamaynaya kii hore tarji magaciisii soo qortay haddaba wa dabaqaat ibnu sacdin ina saacad dabaqaadkiisu cadiimun waa kitaab waa kutubtii dee baabkan ama fanigan kitaabun cadiimun waa kitaab weynoo kasiiru lfawaa'idi fawaa'idiisu ay badan tahay oo dee isaguna dabaqaadkaasoo dhiga walow nin qarnigii labaad raggiisii ahaa yahay hadduu qarnigii saddexaad wax yarunbu kuba lahaa wuxuu ka hadlayaana intii hore ay tahay saxaabo iyo taabiciin iyo atbaacu taabiciin iyo uu kaba hadlayo haddana xataa iska daaba dee inuu saa u kala saaray magaalo magaalo u kala saaraya u dhiganayaayo dabaqaad dee bal maalan taabiciintii reer maka iyo madiina iyo siibuu ukala saaraya sida kitaabkan sida mashaahiru culamaa alamsaar laydhaha ibnu xibbaan leeyay ee isagina qurunta hore uuna xaaladiisu ay tahay walow meelo qaarkood naqsi uu kuba sugayay sida markaa taabiciinta reer maka iyo meelo qaarkood haddaba waa kitaab faa'iidadiisu badan tahay wa huwa isagu waa ibnu sacad markan eegno hiqatun waa nin lagu kalsoon yahay fii nafsihi markan isaga nafahantiisa eegno waa nin hiqaa laakinahu laakiin kaiiru riwaayati riwaayadiisa uu wariyaa mid ay badan tahay weeye fiihi fii hada alkitaab weeye waa kitaabkan dabaqaadkiisaa kitaabkan dabaqaadkaee dabaqaat ibnu sacd ama adabaqaat alkubraa cunwaankaasuu ku madbacaysan yahay can iducafaa'i dadka ducafada ah oo isaga horta isbihiisa dee naqligiisi waa ninkaa lagu kalsoon yahay oo waa min hiqaa laakiin ishkaalka jira waxa weeye kitaabkan dhexdiisa ayuu dad ducafo ah ayuu in badan wax ka soo wariyaa khaasatan waxyaalaha dee malaa taariikh iyo umuuraha kuba tacalluqsan ayuu in badan kaba soo wariyaayo taasaa markaa kitaabkii kolkoo wax ku yarkeenaysa nuqsaan kuba keenaysa laakinahu kaiiru riwaayati fiihi can iducafaa'i minhum raggaa ducafadae in badan wax ka wariya waxaa kaba mida shaykhu sheekhiisii moxamed bnu cumar alwaaqidiyu ninkaa moxamed bnu cumar ee waaqid loo nisliyey waa awowyadii mid kaba mida ninkaas baaba kaba mida waa nin marka la eego xadiid a'immada qaarkood ay ku tilmaameenba ama dee kadib ay ku sifeeyeen inuu kadaab ahaa ay sifeeyeen barkoodna ay inin matruukahayo xataa nihaayo dacfi ayuu gaadhsiisan yahay haddaan dee isagii dadka axaadiista mawduuca ikhtiraacdaba aan lagaba dhigin siday barhkood iyagu kuba tagaanba jaanibkaas in aqoon sarena akhbaarta iyo maqaasida iyo taariikhiya waxaa ulabu ahaa oo jaanibkaas baabay culimmadu kollay dese ibnu kaiir iyo meelo bidaayihiisa uu kuba ishaaro jaanibkaas baabuu yidhaha waabo dee wax qowlkiisii ama istinaas ama loo soo qaadanba karo wixii taariikh ku tacalluqsan waayo halkan wuxuu ku ahaa haddii dee magac imaamnimo aan ruux siina imaam baabuu ku noqonayaa baan odhanaynaa laakiin ninkaasoo kale aad buu wuxuga wariyaa waana sheekhiisii waliba sheekhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala laa yansibuhu walaa yansibuhu ma nisbeeyo nisbadiisan alwaaqidiya aad loogu garanayo maba sheego ama moxamed unbaabuu yidhaa ama moxamed ibnu cumar unbuu ku gaabsadaayo magaciisa iyo magaca aabihii hishaam ibn moxamed ibnu saa'ib alkalbi oo ibnu isagana halkii magacyada badan dadkooda la rogrogay magacyadooda khaasatan iyagoo dee dad ducafa aan kuma soo marnayna kaasna isna waxbuu kagaba wariya isna nin akhbaariya xagga nasaabana ahaa marka umuurahaasaa jira buu leeyahay laakiin kitaab jaanibkan aada ugu nafci badan weeye faa'iidadiisu ay badan tahay bal taasi waa ahamiyadii un iyo kitaabkaa dikrigii kutubtuna halkan way kuba badan tahay oo dee yaan kitaabkiisaan xajmigiisa leeg aanay lahaaninbe dee khaliifa ibnu khayaadi ama dee aymo badan ayaaba dee kolley nooca dabaqaadka ah ayaaba jiro kuwa horiyo kuwa dambaba leh wadabaqatu haddaba dabaqadu xagga lugada alqowmu qoomka weeye almutashaabihuuna iyagu ishabahaya oo xagga luqada dadka adigu wuxun iskaga midkaa iska shabahaya ayaa la yidhaha fulaan waa dabaqadaa fulaan oo de waa ruuxa isagii ay isku midkayiin ama ay isshabahayaan taasi waa xagga luqada laakiin xagga istiraaxa markaan eegno sharaxana way nooguba sugan tahaye waa dadka iyagu wadaagsaday luqayi ay mashaayikh la kulmeen iyo werin ay mashaayikha wax ka wariyeen iyagu wadaagsaday wadaagsigaasna ama ha noqdo sheekh keliya oo acyaanta sheekhyadaba inay isku sheekhi ahaayeen amase dee ninkan sheekhiisu ninkan kale sheekhiisu qariinkii ama la dabaqa yahay amsaashiisii iyo dad xaggii sanadkii uu kula siman yahay oo shardi maaha inay sheekh ku kulmaan ee ama waaba acyaantii sheekhay wadaagsanayaan xaggii akhdigii iyo luqayigii la kulankii ama xaabay ay tahay ee ka sheekhiisu ka kale sheekhiisuu la siman yahay sanad ahaan oo waaba qariinkiisii ama xaggaa kula midka ahaa bal markaa haddaba taasa horta asala haddaba haddii iyadoo akhdigaa ay wadaagsadeen xaggii da'diina ay iskaga dhowaadaan oo dee waa taasi waa qaalibun bay noqon kartaaye ay iskaga dhowaadaanna dee waaba saxo waa sidii qaalibka ahayd laakiin ictibaartu waxay noqonaysaa waxba xagga da'da lama eegayo ee waxay ictibaartu noqonaysaa in akhdiga iyo luqiyiga jaanibka hadday wadaagsadaan isku dabaqaa la odhanayaa dee qaalibanna da ahaan way isku dhow yihiin haddaan taasi ay jirin oo tafaawud dageed ay jirto kole day akhdigii ku siman yihin iyo luqiyigiina isku dabaqaa la odhanaya xagga isilaax waa taa haddaba waqad yakuunaani bal labadii raawi aynu lahayn waa isku dabaqo inay noqdaan baaba la arkaa min dabaqatin dabaqo biictibaarin inay dabaqo kala tirsanaadaan marka jaanib la ictibaariyo oo waxaa dhacaysa labadan raawi inay laba ictibaarood laba dabaqo lagu kala tiriyo kolna isku dabaqo lagu tiriyo dhinac bay dabaqo ka noqonayaanoo dee haddii aan eegno oy inay wadaagsadeen mutlaqu lakhdi waluqiyi un inagoon wax kala eegin tabaacud iyo tafaawud kaloo xagga labada waqti aan eegin ee aan eegno un qaadasho iyo werin inay taa wadaagsadeen jaanibkaa waxaan odhanaynaaba dabaqay isku yihiin waa jaanibkaa maalan wa min dabaqatayni laba dabaqana inay kala noqdaan baa la arkaa biictibaarin ictibaar kale oo marka jaanib kale aan eegnay inay aad u kala horreeyeen oo dee taasoo zamankoodan iyo wakhtigan ay kala qaadashadooda iyo akhdigoodunba ay aad u kala fogeyn marka la eego cid keliya ha ka wada qaateena markan jaanibkaa kala ictibaarinana waxaabay noqonayaan laba dabaqay noqonayaan misaalkiina waaba kano wadaalika ka anasin anas ibni maalikba weeye iyo washibihii dadkii isaga la midka ahaa ama shabahayey ee min asaakiri saxaabati asxaabta kuwoodii yaryaraa ah xaggay laba dabaqa amayska hum iyagu haddaba iyagu waa anas iyo dadka amtaashiisu maca alcasharati tobankii jannada loogu bishaareeyey macood ayay yihiin fii dabaqati saxaabati asxaabta dabaqadeeda marka la eego ee rasuulkii ilaahay aragtidiisii suxbadiisii iyo akhdigii iyo la kulankii lala kulmay bay la wadaagsadeenoo abubakar iyo amtaashii ayay jaanibkaa dabaqo kula mid ay markaa waxa weeyaan ay la dabaqa yihiin wacalaa haada wacalaa hada alictibaari ictibaarkan ah inaan arrintan ah akhdiga iyo mushaarakada rasuulka ilaahila kulankiisa ay wadaagsadeen uun markaan taasuun eegno ee kuwii yaryaraa iyo kuwii badnaa markaa isku ama kuwii yaryaraa iyo kuwoodii waaweynaa ay isku dabaqo jaanibka ay kaba noqdaan marka taa aan eegno alsaxaabatu asxaabtu kulluhum dhammaantood dabaqatun dabaqo keliya noqonayaan marka asxaabtu ujeedadu asxaabti markaa koodii hore iyo koodii dambe saabiqood iyo laaxiqood koodii axaadiis badnaayo koodii axaadiis yaraa kii faadilka ahaa ama afdalkoodii iyo mafduulkoodii dee rasuulka ilaahayna ayay la wadaagsa ay la kulme oo dhammaan la wada kulmeene markaan jaanibkaa ka eegna dabaqo keliyaan asxaabtii odhanaynaa wataabicuuna taabiciintana markaan xaggaa la kulan saxaabo eegno kii miirkii ugu dambeeyey uun laba kulmay iyo kii dee kaa soo dhalan asxaabta badankeedii laba kulmay markay dee kol hadday saxaabo aragtideed aan eegno iyo luqiyigood iyaguna aaniyatun dabaqatun aaniyatun bay noqon wa atbaacum atbaacdoodna aaliatun dabaqo keliyay noqonayan wahla majarad way ka dambeeyeyna saasun kuwadoo dabaqay noqon waa markaan jaanibkaa ictibaarino wa biictibaari sawaabiqi sii dee loo kala horreeyey loo kala islaamnimo horreeyey ee mashaahidii faadilada ahayd xuduurkeediina dee markaa inay loo dee loogu kala horreeyey markaan jaanibkaa kale ka eegno en jaanibkaa kaba ictibaarinana xaggaa dee manaasishoodi iyo maraatibtooda takuunu asaxaabatu asxaabta waxay noqonayaan bidca casharata dabaqatan dhowr iyo toban dabaqo kamaa taqadama horeynu u soo marray labiyo toban dabaqa in lagaba dhigo oo ay dee kuwii ugu yaryaraa ee rasuulka ilaahay ru'i un kuba lahaa ay ugu dambeeyeen dee raggii ugu horraynsa ay bakar iyo islaamiyo amsaashiina kuwa koowaad ay ahayn horeynu ugu soo marray halkii macrifadii saxaabada bal taasoo waa ictibaarka marka la eego xaggii sawaabiqdii iyo bal matalan shuhuudkii bal matalan dee mawaadintii faadilada ahayd iyo umuurahaasoo xaggii da-doodiyada ay ictibaar yeelanayso in taasna iyo islaamnimadiisii loogu kala horreeyeyna dabaqaad bay noqon marka waa ta waa laba ictibaar markaa saasay noqon dee taabiciintia saasoo kale noqonayaanoo haddii aan eegno say dee barhkood tobankii jannada loogu bishaareeyey u soo gaadheen kuwana in ka yar u soo gaadheen ugu dambayna kii ugu dambeeyey miirkii ugu dambeeyey adduunyada dee bal cumrigoodii intay cumriyeen sii joogay ay laba kulmeen xataa riwaayayaanay kuba lahaanin marka jaanibkaa ka eegnana waataynu soo marnay taabiciintu shan iyo toban dabaqa ayna yihiin bal taasba wey waa laba ictibaar wayaxtaaju wuxuu u baahanayaa annaadiru kii eegayey fiihi waa fii hada alfanni weeye waa kiina yidhi wahuwa fannin muhimun fannigan ah dabaqaadka ee isagu u jeeday inuu dadka dibaaqdooda ama dabaqaadkooda kala sooco ninkii u jeeday weeye kan eegaye waxaa hamigiisa ama ujeedadiisu ay ahayd bal dadka dabaqaadkoodii kala garo marka kaasi wuxuu u baahanayaa ilaa macrifati almawaaliidi walwafayaati dhalashooyinkii iyo dhimashooyinkii garashadood oo dee dadka si uu kala garto inuu garto oo u kala soocana dabaqaadkood inuu garta raawiga ama shaksigan ama ninkan sheekhi waktigii uu dhashay iyo waktigii uu dhintay markaa dadkii dee waktigaa la wadaagsaday waa la dabaqo kii beri dambe isagoo in badan kaba dambeeya dabaqadiisii ma noqonayo bal markaa inuu taa wadaagsado ou taa garto ayaa dee uu u baahanayaa si uu dabaqaadka u kala sooco iyo waman rabow canhu ciddii ay ka wariyeen ee mashaayikhda ahayd iyo warawaa canhu waman rawaa canhu ciddii iyaga kaba warisay oo inuu asxaabtiisii gartay isaga kaba warisay sheekhyadii uu kaba warinayey markaasaa dee dadkii ama ay sheekhe ku kulmay oo kale xaggii da'dii iskuba dhowaaday oo kale ruwaad ay wax ka wada wariyeen isku dabaqay noqon kuwii umuuraha ku kala tagsanaana laba dabaqay kala noqonayaan bal umuurahaasuu ruuxu garanaya kolleyno dee kutubta wafayaadku halkii aynu taariikhda markuu inoo soo bilaabay buu majmuuca kutubta wafayaadka oo dee nin kastoo imaamo kitaab noocaa kaba qoray wakhtigiisiibuu ku salaynayo intii uu soo gaadhay markuu kaba warramee uu dhinto waa joogsanayay ninbaa halkii ka qaadayay dayl bay taa kabaka cabiraan waata timo kitaabkii hore lagu taamyeerayo halkii uu ku joogsaduu ka bilaabaya wafayaadkii ilaa dee qarniyadii dee saa ciraaq iyo amtaashii lasoo gaadhayo ama xaafid ibnu xajar iyo kitaabkiisa imbaw lugumrio ee ibnu kasiir halkii uu ku joojiyey sanadii uu ku joojiyey buu ka bilaabmaa isagune imbaw lugumri wuxuu markaa bidaaya halkuu ku joogsaday sanadaasoo kale uu kaba bilaabmaa oo sanadii dhalashadiisa ahayd bal markaa taasoo kale ayaa jirto kutub majmuuco oo noocaasa dee kutubtan kale taraajimta caadigiina raawiga wakhtigaa uu dhashay iyo wakhtigii uu dhintay inta lahayee la garanayo way sheegaan sheekhyada way sheegaan ciddii markaa isaga wax ka warisay way sheegaanoo waa umuurahaas labanin iska jiraan kitaab baa jira cunwaankaa ku madbacaysan wafayaat laclaam laydhaha dahabi leeyahay kolleyna waa kitaabkiisan weyne taariikhda ayaa kutub badan laga soo dhex saaray ama kutub badan isagu ka soo talkhiisiyey isagaa dee taaliiftiisa ay tahay laakiin de kitaabkaasi wara uu bilaabayo qarnigii sanadii koobaad buu ka bilaabaya waa wafayaadun markaas oo ciddii dhimatay sanadii koobaad ee hijirada wuu soo wadaya ilaa toddobadii boqol buu soo gaadhsiinaya isagoo sanad fulaan odhanaya sanadaas hebel iyo hebel iyo hebel baa dhintay tarjamo sidaasa uma yeelanaye laakiin in yaroo kooban oo dee mashhuuru ka soo qaadaya waa adigu kitaab wafayat alaclaam oo way madbuceeyeen oo waa dee had iyo goor kutubtiisa kitaabkiisan alcibar la yidhaahdo dee intuu sanadaa ka soo bilaabo isaga waxa u dheer waxoogaa xawaadisuu ka hadlay sheekhan wuu markaa wafayaadka usoo dhigtayna waa yar tarjamaynaya alcibar oo waa kitaab muqayim oo dee ay dhowr mujalad ku madbuceeyeen adigu afar mujalad oo waa weynayniyo buyuulna waa leeyahay isagu mid uu leeyahay iyo xusein iyo rag dambe oo toddobadii boqol markuu soo gaadhsiiye sii taab yeelay adigu waa waxa aan kaga faa'iidaysanaya taarikhdan caamkaaba sida bidaaya wanihaaya oo kale markuu sanadii waa sanadii ku salaysayo markuu sanadii dhigto ee xawaadisii sanadaa dhameeyo ayuu ciddii sanadaa dhimatay ee culimo ahaa ayuu sheegaya walow dee bal matalan badhna uu tarjameeyo badhna uu ku kaaftoomo uun sheegiddaa uu sheego dee adigu meelo kala duwan baa waxyaalahan lagaba helayaaye kollay ninkii dabaqo eegayey umuurahaasi uga baahanaya annawcu araabicu wasituun noocii afar iyo lixdanaad macrifatu lmawaali waa mawaalida garashadoodii ayuu noocana yahay almawaali waa jamcu mawlan kolley mawlana ee macaani dhowro abay barhkood labaataneeye gaadhsiiyeen oo kolley xaafna xajarna muqadimada abdisaare majmuucu kuba sheega markuu fasalka uu dhigtay qariibka bukhaari ama alfaadaha qariibkaee bukhaari ku wada imanayo fasal gaara oo fususha uba dhigtay gaarna u saareen hariib alxadiid iyagoo ku madbaceeyey sheekhu dee way ka soo saareen kitaabkii bal taasoo kale ayaa wuxuu sameeyey dee ilaa labaataneeye macne laakiin macaanida halkan imanka meesha badan weeye markay dee mawla yidhaahaan laba xaalay u isticmaalaan oo haddii mawla fulaan la leeyahay waa mar waxa weeye waa ninkii muctiqaa u xoreeyey oo hebel dee mawlihiisii waa sayidkiisii xoreeyey noqon midna waa mawla fulaan oo waa catiiqiyo kii la xoreeyo waatay kaba cabireen almawla min aclaa wa asfal naasir iyo qaar markaa jaar iyo shariik iyo waxyaalo kalena ibnu camyana waa u yimaadaa bal haddaba mawaalidii garashadooda ruwaadda aad iyo aad uguba badan taasba weeye macnuhu waa dadkii ruwaadda ahaa iyo dadkii culimada ahaa taas ee mawaalid ahaa macrifadoodii iyo umuuraha ka hadalkood ee halkanna waa waxay mawla uu yahay iyo qaybihiisa iyo amsilo kooban baa inoo iman doona waxaana jirtay jamaaco aad u badan oo saadaat alculamaa culimada raggii madaxdoodii iyo sayidyaashoodii ugu mudnaa kaba miday waqtigii salafka waxay ahaayeenba mawaali cahdigii taabiciintaba haddaan soo gaadhno atbaacu taabiciintii jamaacooyin aad u badan oo saadaat alculamaa kaba midi waxay ahaayeen qaybtan dadkan mawaalida ah bay ahaayeen dee kolle xadiida saxiixa muslim kuwa sugan taa waxay kuba muteenun waa diintii ay kaba shaqeeyeen iyo cilmigiibay kuba muteene xadiis ba ah in allaha yarfacu bihada alcilmi aqwaaman wayadacu biha akhariin oo kollay sabab buu lahaayo cumar bnu lkhadaab oo ku soo socday maka ayaa ninkii waaligiisii ahaa buu kula kulmay meel adigu maka kaba baxsan deetuu yihi man istakhlafta calaa ahli hada alwaadi waadigan waa makuu jeedaa dadkii yaad adigu daadaaba waadigiiyo madaxdii ahaaye yaa khaliifadaadii ood kaga timood naa'ibkaagii amaad iminka halkaagii sii dhigtay markaasuu yihi ibnu abza tu yihi waman ibnu abza in abzi waayo deetuu yihi mawla lana deetuu ku yihi istakhlafta calayhi mawlan nin mawlaa dadkii aad uga dhigtay markaa madax iyo dee taasaad ugaba dhigtay markaasaa uu sheegay inuu yihi qaari likitaab illahi inuu yahay caalimun bilfaraa'id markaasuu xadiidka sheegay oo yihi ilaahay kitaabkan rasuulka ilahi baan kaa maqlay aqwaam buu ku kor yeelayaa oo iyagoo nasab iyo taas iyo waxba lahayn ayaa magacoodii iyo sharaftoodiibuu sare ugu qaadayaa taas kuwo kale oo ka tegayna oon ku camal falinna hoos buu ugaba dhigayaayo marka waxaan leenahay dee ma tirin karne taas waxa ay soo naqliyaan oo kale nin reer miyi ahaa oo basro soo galay ibnu kasiiriya baa soo naqliyay inuu ku yidhi nin man sayidu hadihi albalda baldadan yaa u sayido deetuu yihi xasan ibnu abilxasan albasri deetuu yihi mawlan huwa deetuu yihi ha mawla waa xasan albasri iyo maxamed ibnu siriin iyo amsaashood mawaali bay ahaayeen may ahayn carab markaasaa wuxuu yihi bima saadahum deetuu yihi biixtiyaajihim ilaa cilmih waa cadami ixtiyaajihi ilaa amade istighnaahi can amwaalihim wey baahidii dadka ay u baahdeen cilmigiisii isaguna uu ka maarmay adduunyadoodii adduunyadoodii wuxuu ka doonayaa ma jirto iyagana cilmigii bay u baahan yihin ayuu taasuu ugu noqday madax iyo dee taas buu yihi xasan albasri buu sheegay bal haddaba waa dee qayb dhan oo culimadii kaba mid ay taasba weeye markaa wuxuu yihi waana fani muhime aham weliba kanka usii mudan ee in lasii ogaado la garto weliba sii mutay waxa weeye almansuubuuna kuwii loo nisbeeyey ila alqabaa'ili qabaaishii loo nisbeeyey mutlaqan xaalu yahay iyadoon oo ujeedada maxaa loo nisbeeyey qabiiladii uno alqurashiyi alansaariyi taas baa la leeyahay mutlaqan xaalu yahay iyadoo la qaydo ujeedadu ina aan la raacin mawlaahum oo kolkol baa dee in badan aad kutubtaa taraajimta ku arkaysaa fulaan ibnu fulaan alqurashiyu mawlaahum cibaarada mawlahay ka daba keenayaanoo nisbadii alqurashiyi bay qaydayaan oo ay leeyihin maaha ninkani dee reerka kaba dhaleen waa mawlahoodii haddaba isagoo bal maalan mawlo ah oo aan reerkii kaba dhalan oo nisbadu ay nisbo wala tahay ayaa waxaa dhacaysa isagoo mudlaqa inuu yimaado alqurashiyi keliya kaasoo kale ayaa sii aad u sii muhimo waayo maxaa kaba imanaya dee waxa la moodayaaba inuu iyagii uu dhab ahaan uu kaba mid yahay uu reerkii kaba dhashay iyadoo daahirkan laguma camal falayo iyadoo daahirkan cibaarada laguma camal falayo taasoo kalena ee waxay keenaysaaba in dee loo maleeyo dee arrinta uu matiga inoogu sheegi doono kolkolbaa umuuro loo shardeeyey dee nasab oo kale bal khilaaf alcudma haddaan eegno marka dee sidee nusuusta ku timi qorayshnimo looga shardiyo oo kale dee haddaan umuurahan la caddayn taasoo kalebaa meeshii khalal kaba iman dadkii erfi iyo waxyaalo ee haddii bal magacaa guudba ama casabo guud oo iskaba dhexlayo oo magaciina uu jiro waxaa dhici karta inuu erfigoodii meeshii sooba galo haddii bal kafaa'a xaggaas nikaaxiya laba yidhaaha taasaa kaba imanaysa umuurahaas baa dee khalal kuba imanayaayo taasoo la ogaado iyadoo wuxuu uu wala yahay waxaan loogu nisbeeyey ninka qolada laakiin la idlaaqay ayaa usii muhiimsan wadalika ka fulaani lqurashiyiba weeye wayakuunu uu noqonayana xaqiiqada marka la eego mawla lahum nin ka dhashay maahe waa nin dadkii ay xoreeyeen ama ay aabayaashii xoreeyeen kaba midoo mawlo iyagu ay leeyihiinaba haddaba qayday noqotaaye uma minhum dadkaa mawla fulaan laleeya ama mawla bani fulaan minhum waxa kaba mida man yuqaalu ku isaga lagu odhanayo o lagu idlaaqayo ama lagu qowlayo mawla fulaanin oo wayuraadu loola jeedo markaasi mawla fulaantana mawla cataaqatin xorayn walaheed iyo mawlaheed wa huwa alghaalibu ka badan weeye wa minhum mawla lisan macnaa waxa weeyaan in horta walahu inta badan saddex meelood buu kaba yimaadaa wala xagga cidqiga kaba yimaada alwalaana de waa xidhiirhkan catiiq iyo muctiqi kaba dhaxaynaya awqaada qaarkeed la iskuba dhaxlaya haddii wax kaloo ruuxii markaa isagii dhexlo la waayo kii catiiq ahaayoo kale walaha cidqiga waa ka yimaadaa marka mawla fulan waa la yidhaa iyadoo ama loo jeedo catiiqi ama muctiqi waana nooca u badan walana wuxuu kaba yimaadaa xagga islaamnimo oo nin baa nin kale gacmihiisa ku islaamaya wala ay markaasaa la odhanayaa mawla fulaanoo walahaasi waa wala xaggii islaamnimo kaba yimi midna wuxuu kaba yimaadaa taasoo kale xilfiyo laba nin baa dhacaysa inay isbahaystaan oo nin baa qolo kale iyagii ahayna ayaabuu la degayaa ama uu imanayaayo xilfi iyo isbahaysi buu la gelayaa iyagiibuu markaa dee saa ugaba mid noqonaya markaasaa qoladii uu dee xilfiga laba galay ayaa werihiisii la odhanayaa way leedahayoo mawlaa fulaan ama mawlaa bani fulaan baa la odhanayaa macnuuna uu yahay wala kaba yimi xaggaa xilfiga saddexaa horta arrimood weeye saddexdaba waa inoo sheegi doonaa haddii ala yidhaha sheekhu raximahullahu tacaala mid waa kan inoo soo horreysiiyey waa badan yahaybo sida alfiyadusaytan oo dhan beed keliya ayuunbuu kaba dhigtay oo waxa weeyaan walaa cataaqatin walaa xilfin walaa islaamin kamithli jucfi intaasaa intan kuba dhaafayo haddaba fa muuminu man yuqaalu mawla fulan wayuraadu mawla bihi mawla cataaqatin wahuwa alghaalibu isagaa u badan wa minhum waxaa kala mida mawla alislaami oo ujeedadu man yuqaalu lahu mawla fulan wayuraadu bihi loola jeedo mawla alislaami ama welihii islaamka loola jeedo wadaalika kalbukhaariyi imaamkii bukhaariba weeyaan imaam imaamka ahaa waa imaamka muxadisiin oo dhan u imaamka kitaabkiisna kitaab dedejiyo kitaabka ugu sixa badan yahay bal arrintiisaan eegno haddaba ninkaasoo kale mawla aljucfiyiina manaa yuqaalu lahu waxaa laguma yidhaha isaga ee mawla aljucfiyiina ama huwa mawla aljucfiyiina dee waaba nimankaa reer jucfa mawlahooduu kaba mid yahay oo waxaaba ay tahayna markaa taasoo yuqaalu lahu mawla aljucfiyiina walaa islaamin waa islaamnimo walaheedna oo markan la leeyahay bukhaari laba sheegaya moxamed ibnu ismaaciil aljucfiyu kolkol waabay idlaaqaano wax kalama raaciyaanba kolla dee mawlaahum bay raaciyaan haddaba walahaa la sheegay waa wala kaba yimi xagga islaamnimo sababtuna waxa weeye lianna jaddahu awowgii waa almugiira moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn almugiira waa ka awowgaa labaad weeye intaasaaba islaamnima ay u jirta wixii ka dambeeya islaamba may ahayn awowgiisa mugiira kaana majuusiyan kaadab caabudkaa majuusi buu ahaa fa aslama wuxuu ku islaamay calaa yadi ilyamaani aljucfiyi nin yamaan la odhanayo magaalada bukhaare waali kaba ahaa oo reerkan kaba dhashay ayuu gacmihiisa kuba islaamay markaasaa qiila lahu mawla dee waxa weeyaan mawla aljucfi ayaama mawla aljucfiyiin sidaasa ay ugaba timi halkaasba weya wakadalika sidaasoo kale waxa u wala islaam arrinku uu yahay alxasan almaasar jisiyo jiintu waa kasirsantahy ninkaa xasan la yidhaaho waana nin ruwaada muslim kaba mid oo saxiixa muslim dadkiisa kaba mid ah ama rijaashiisa kaba mid ah xasan ibnu ciisa ninkaas almaasar jisiyo nisbadiisa horta tan ah maxaaba la yidhaha mawla cabdillaahi bni mubaaraki cabdullaahi bni mubaaraki mawlihiisa ahaa maxaa loo yidhi mawla cabdillahi bni mubaarak cabdillahi bni mubaarak muu xorayn haddaba ee kaana wuxua nasraaniya nin nasraaniya buu ahaa fa aslama waa islaamay calaa yadayhi calaa yaday cabdillahi bni mubaarak buu ku islaamo cabdillahi bn mubaarak baa islaamnimada ugu yeedho markaasuu ku islaamay gacmihiisii saas baa loo yidhi mawla cabdillahi bni mubaarak cabdillahi bni mubaarak naftiisa mawaalidii kaba mideen wa minhum waxa kaba mid ah mawla alxilf macnaha alfaadahan dee markan la odhanayo mawla fulaan mawla alxilfi ayaa kaba mid ujeedadu waa minhum man yudlaqu calayhi mawlan wa yuraadu bihi mawla alxilfi way ku lagu idlaaqayo mawlaa markaa fulaanba waxa loo jeedaana xilfi iyo isbahaysi welihii ay tahay wadalika ka malik bni anas mid imaami waa imaamkan malik bni anas imaamu daarilhijra iyo wanafarii reerkiisa weeye khaasatan waa qoyskiisaba markaas hum iyagu asbaxiyuuna waa niman reer asbaxo asbaxna waa reer ximyar waa dadkii yeman degi jiray saliibatan waa dee asal ahaano ujeedadu saliibadu waa min waladi salbi weeye oo waa asbaxiyiin maaha sida ibnu isxaaq sheegtay inay mawaalidooda kuwaas ay yihiine waa dad reerkaa kaba dhashay oo min waladi sulbi saliibatan hadii laydhaha fulanun saliibatan macnaha waa dee huwa min sulbi weeyaan oo ama waladuhu markaa min waa iyagu min waladi sulbi haddaba waa kuwaasoo reerkaasay kaba dhasheen asbaxiyiina saliibatan laakiin mawaalid waxa imaam maalika laba yidhaahaa dee maalik ibnu anas ataymiyi dee walaa-an weeye ama mawlaahu haddaba mawaalid waxaanay u yihiinba oo waxaa dee loo yidhi dee mawaalid taymba mawaalid waxay u yihiin mawaalidi taymi qurayshin taymkaa qureysheed bilxilfi xilfibay ugu yihiin isbahaysi macnuu waxa weeyaan imaam malik awowgii waayo waa malik ibnu anas ibni malik oo malik anasna waa ina malik oo wuxuu markaa xagga magaca aabihii iyo ka awowgii dee laba midinaan ismi maalig ee saxaabiga ahaa oo malik ibnu abi caamir la odhanayo nin dee taabicioo weyn ah ayaa xaliif wuxuu ahaa reer tayb iyagu dhex joogay oo uu isbahaysan jireen welibana dalxat bnu cubaydilah axad alcashara ayuu ajiir ama casiif u ahaa ajiir baabu u ahaa markaasaa iyagii loo tiiriyey taybkii qoraysheed weeye dalxat bnu cubaydilah iyade waa abubakar iyabaa isla reer ahaa markaa taasaa loogu tiiriyey arrinkuna waa walaha xifiga kaba yime wala xorayneed ma aha dad aan carab ahayn oo walahooda uu noocaa hore yahayna ma aha ee waa dad carab oo asal ma ahaaye cibaaradana ataymiyidu halkaasba ama walaha taym ee reer bani taym welihiisu waa wala xilfiyuna wax kale maaha bal haddaba jaanibka horaa badan jaanibkii waa amsile inaga siinaya wa min amhilati mawaali lqabiilati mawaalida qabiilada amsiladeeda waxaa kaga mid ah abulbakhtariyi adaa'iyu ataabiciyu waa ninkaas saciid ibnu fayrus la yidhaaho abulbakhtari kunyadiisu ay tahay waxa weeye addaa'iya reer bay imarka halkan eeg nisbe qolo eego addaa'iyda weeye reerkii shahiirkaaya day ee xaatimu dayiya ay kaba dhasheen cadiy ibnu xaatim iyo waana nin taabiciya haddaba nisbadani maaha inuu reerkaa kaba dhashee huwa mawlaa dayin reerkaa dayi ayuu mawaalidiisii kaba mid yahay wa abulcaaliyata alriyaaxiyu ataabiciyu isaguna waa taabici weyn oo taabiciintii waaweyneyd kaba mid ah xagga tafsiirkana aqoon hore uba lahaa aqoon sare u lahaa abulcaaliya ayaa kunyadiisu ay tahay rufuuc ibnu mihraab baa la yidhaha alriyaaxiyu waa nisbatun ilaa bani riyaax haddaba bani riyaaxdaasi waana asxaabtii ibnu cabaas ibnu cabaas baa sariibtu waxa weeyaan ku fadhiisin jiray oo isaga maciisu kulaba fadhiisan jiray waa aqoontiiya cilmigii uu lahaa iyo isagoo taa kuma qadarinaya oo odhanaya dee cilmigu dadka ama aan dee asalkoodu hadduu doono addoommaba ahaa ayuu ku fadhiisiyaa dee majaalis almuluuk fadhiisinaya mawla mri'atin min bani riyaax haweeney reer bani riyaaxa waa reer tamiim jilib kaba mida ayaa xeri xerayntiisaba lahayd mawlaheeda uu ahaa markaa arriyaaxiyo nisbada loo nisbeeyey waa isaga waaba ninsaasoo la xoreeyaye waa nisbada xaggaa welihii qabiilo wallays ibnu sacdin almasri waa imaamkii weynaa faqiiha ahaa ee reer masr caalimkooda ahaa waqtigiisii allahayna imaam malik buu dabaqadiisana yahay aqoon ahaanna waa nin laba siman shaafici baaba lahaa dee imaam malik isagu waaba isaaba xagga fiqiga malaa ugaba sii xeel dheeraaye laakiin fiqigiisiiba asxaabtiisa ay bayacdoona sooma naqlin waanu nin uu bal masalan imaama oo bal heerka uu aqoon kaba gaadhsiisna ay noo tilmaamayso dee hadalkaas iyo hadal kaloo shaaficiyo uu lahaa laba nin buu dee waxa weeyaan culimadii aanu laba kulmin laba nin buu sheegaa inuu dee ka murugoodo ama dee ka qowmamoodo la kulan la-aantood iyo inaanu soo gaadhin oonu cilmi kaba qaadan oo wuxuu sheegaa markaa waa ina adiibi ninkaas isaguna reer madiina kaas isaga kolley dee ahaansi ugu gaadh laaya waa adkeedo dee sagaal jirkiisiibuu dhintay iyo lays ibnu saacado dee hadduu hore maro ama saryarihiisii tago uu laba kulmi lahaa kuwaas buu leeyahay cilmigooda ay dhaafay ayaa dee waa markaa safahaan iyo waa aqoontoodii iyo meerkii gaadhsayn isagoo tilmaamayo haddaba imaamkaasi maxaa nisbadiisu tahay almasriyu alfahmiyu mawlaahuma cibaaradan in badan bay raaciyaan si dee loo aad marka horeba u garato ninkani inaanu reerkan ka dhalanay mawaalidooda uu yahay markaa fahmi nisbadan loo nisbeeyey waa dee nisbadan walaha aynu soo marnay walaa cataaqa weeyaana dee isagii haddaanay noqon nasabkiisii bay noqonaysaa ama asalkiisa abihi ama awowgii oo kale ee waa walahoodii ayuu bal matalan wara ahaan walaha cataaqa loogu nisbeeyey cabdullahi ibn mubaarak alxambariyu mawlaahum imaamkan jaliilkaa hay kaba cabireen hadalkoodii qiimaha badnaa de waa ay ku sifeeyeen markay eegeen meel ugu yaraystay ma jirto haddee cilmi noqoto jihaad noqoto sadaqo noqoto cibaado noqoto iyo wax kastaba de waa imaamkaasoo de xafna xatar baa cibaaradiisa hortii waa la yidhi laakiin taqriib oo kale tarjamadiisa ijtamacat fiihi khasaalu lkhayr waxaa ku kulantay khisaasha khayrka ujeedadu meel uu ka maqan yahayba mama jirto imaamkaas ayaa mu ahayna carab balaabiyooyadii laba qowmiyadoodon midna carab ahayn ayay kala ahaayeen oo dee turkiya khwarizmi ayay kala ahaayeen ee alxandaliyu waa mawlahum isaguna nisbadan reer xandalo oo reer tamiima waa wala ahaanun taas wixii loogu nisbeeyey cabdullahi ibni wahbin alqurashiyu kana waa nin imaama musanifa asxaabtii imaam maalikiyana ahaa laakiin caarimo ahaa xagga xadiiskana dee nin imaamo kuba ahaa cibaadana isagu raggii ilaahay cilmi iyo camalba isu raaciyeyba ahaa taas baa cabdullaahi ibni wahbin alqurashiyu quraysh baa loo nisbeeyey waa cabdullahi ibnu wahabi oo isaguna waa nin reer masara oo kollay dee kutub kala duwana lahaa malaha ayaamana kitaabkii horean soo yar naqliyono kale bal cibaadadiisii aqoontiisi waa arrin haddaan imikana kuma celiyo kale wuxuu dee nin caabudana uu ahaa wuxuu malaha goostay haddii xani kaba dhacdaba inuu maalin soomo hadduu cid xantaba waa si uu naftiisa taa uu xakamay uga ilaaliyo hadduu cid xantaba inuu maalin soomo ayuu goostay wuxuu naftaydii baa joogsan weydo soomkii baaba u fuwaaday xantida weydayn weyday waa sooma waana xantaan markii dambe ayaa muxuu goostay ama dee arrintiisii uu israabsime hadday xani ka dhacdaba inuu diinaar ama lacag sadaqo ula baxo tii waa la xijaaradii baa soo gasho markii weydeysa faraa kama qaada ujeedadu adduunyada sida loo jecel yahayo tii baa deeta keentay inuu wixii kaga fogaado kollay dhimashadiisana waxaa sababa u ahayd kitaab uu leeyaha uu anaarta iyo ahwaasheed iyo kagama hadlaan la weydiistay in laga dhageysto ama dee lagu dul aqriyo uu yidhi ma karayo iga daaya markii dadkii ay ka dayn waayeen baa kitaabkii lagu dul aqriyay oo markiibaa deeta miyir la-aani ay kuba dhacday si u miyir la-aana waa cabsidii heerkii ay joogtay si u miyir la-aana uu dhintay sheekhu cabdullahi ibni wahab ibn lqurashiyo haddaba nisbadani reerka kama dhalane waa mawlaahum walahoodiiba weeye cabdullahi ibnu saalix waa nin reer masar aljuhaniyo kaatibkii lif mawlaahum isaguna waa mawlahood bal waxaaba la idhaahayn ina wahab qurashigani waa welo welihii weeye oo isagaaba cibaare inoo soo yar wadayaanu isagaba odhan marka wuxu uhi warubama la arkeen nsiba in loo nisbeeyo ila alqabiilati qabiilada loo nisbeeyo mawlaa mawlaha oo kolkol waxaa dhacdaa ninkan la leeyahay alqurashiyu mawlaahum inaanu reerkani welihiisa lahayne nin kaloo ay welihiisa lahaayeen waa nin isba markii hore lasii xoreeyo welihiisa lalahaa inuu isagana welihiisa leeyahy taasi way dhacdaaba buu leeyahy ka abilxubaabi alhaashimiyi xaadna way bamisantahy abulxubaab ninkaa la idhahay alhaashimiyi maxaa loo nisbeeyaa reer bani haashim haddaba ninkani huwa isagu mawlaa shuqraan shiinta uu u kordhaba aniga way bamisantahe shuqraan ninka la idhaha ayuu mawlihiisa iyo ninkaasaaba welihiisa lahaa mawlaha shuqraanna mawla rasuulilahi mawla shuqraan mawla rasuulilaahi sala allahu alay wasalam ah isagu mawlihii rasuulka oo ninka shuqraanba waa nin la xoreeyo rasuulka ilaahay baa welihiisa lahaa isaguna isagaaba ninkan ama dee waalidkii haba noqotee sii xoreeyey haddana alhaashimiyi baa la yidhi markaa mawlaha mawlihiisii ayaa looga nisbeeyey qoladii loo nisbeeyey waxaaba noocan laba mid ah cabdullahi ibni wahabigan aan hayno alqurashiyu alfihriyu in yaziid ibnu rumaanata la idhaaho oo nin kaloo yaziid ibnu unays la odhanayo reer fihri ama quraysh ahaa welihiisa uu lahaa ayaa isaga welihiisa leh ama dee isaga balaabihi haba lahaado ayaa welihiisa leh oo isaga naftiisa mawla almawla ah iminka cabdullahi ibni wahab bal umuurahaasi waa umuurana dee waxa weeyaan untaas in dadkaas ilaahay subxaana watacaala magacoodii sare u qaaday diintiina uu kuba anfaacay ayaa in badani dee xaaladoodu taaba ahayd oo waata aan leenahay in badan oo saadaatun salaf kaba mid ahaa ayaa mawaalid ahaaye bal qarni taabiciintii oo kale waxaad moodaa dee magaalooyinka badankooda raggii madaxda kaba ama diineed u ahaa inay dee dadkaasun ahaayeen oo ay carabi kuba yaraatay markay dee umuuro kale uga jeesteen annawcu alkhaamisu wasituun waa nawcii u dambeeyey kitaabka nawcii shan iyo lixdanaad macrifatu awdaani ruwaati wa buldaanihim ruwaadda wadanada ay ka soo jeedaan iyo beledyadooda garashadooda weeye bacdaa tanna culimmadu way u ihtimaamaan way kaba hadlaan ee kollayna waabatan kutubo kala duwan ay magaalooyin gaara ku wada taariikheeyeen oo magaalooyinkii waaweynaa iyo maraakiistii diinta iyo ama taas ahaa ee magaalo aan taariikh gaara lahayn oo ruwaadeed iyo ciddii xataa habeen u soo gashay aan loo taariikhayn dee dadkii in badan la joogayna hadalkeedabadaa dee waaba yar tahaye haddaba kuwa garashadoodiibaa iyaduna halkan macaariftoodii iyo umuurahoodii kaba mid ah wa haddaba kanina mimaa kiibuu kaba mid yahay yaftaqiru ileyhi ay u baahan yihiin waa noocan macrifada awdaanta ruwaaddu xufaad lxadiidi xadiidka xufaaddiisu fii tasarufaatihim wa musanafaatihim tasarufaadkooda hadday tahay markaa dee umuuraha ama asaaniid iyo waxyaala ay kaba hadlay ama culimo ay kala sooci iyo musanafaadkoodiiba oo dee way u baahan yihiin bo si loogu baahan yahay dee kol waxaa imanaysaba laba ismi oo ama dadkan aynu muttafiq iyo muftariqi aan soo maray oo kale oo dad isku magacaaba meesha imanaya hadhow marka la doonaya in la kala soocana umuuraha lagu kala soocayo maxaa kaa mida dee ruwaad waynu soo aragnay sheekhyo in lagu kala soocayo waan soo aragnay umuurahaas waana soo aragnay arrintanna waa lagu kala soocayo xagga waddankiisa bal beledka loo nisbeeyey oo haddii dee labada isku magac noqdaan laakiin laba beled ay kala ahaayeen nisbadoodina aad hesho markaa waad kala garanaysaa labadii ninoo waa umuuraha iyaduna ay ugu baahdaanba tamyiis ruwaada ay kala soocaan ama khaasatan dadka xagga lafdiga iskuma waafaqaya magacyada iskumidka ay kuma kala soocaan ayuu tani kaga mid yahay wa min madaanihi meelaha noocan lagaba helaye adigu loo filayo madanu shay madan waa jamcu madina madina waxaa la yidhahde waa almakaan aladi yudanu wujuudu shayi fiih waa meesha la filayo waxan in laga helayo taas baa madaan laydhaahaa deta xadiidkii yabtaqi qatla madanahu oo kale inuu ka daydayo dilka ama dhimasho halkii dee la filayay in laguma arkayo waa meelihii dewaa jihaadkiiba wa min madaanihi adabaqaatu libni sacdin oo dee kon magaalooyinkii kala dunaabu taabiciin iyo saxaabadii iyo dadkii kala degay iyo ayuu sheegayaaba markaa dabaqaadka ibni sacd iyo kutubtan kale dabaqaadkuba meelaha laga helayo ee loola qastayo ama dee looga qastayo ayay kaba mid yihiinba waqad kaanat alcarabu carabi waxay ahayd inamaa tantasibu ilaa qabaa'iliha qolooyinkeeda iyo qabiilooyinkeeda ayaa dee saynan oo kale ayay u abtirsan jirtay oo carabi dee dad magaalooyin degan qaaliban may ahayd dad baadiye oo xoolo dhaqatay ahaayeen xataa daaralay dee saasay yaroo yaman iyo iyagu may ahayd marka waqtiyadii hore oo dhan carabtii hore haddaan eegno iyo islaamka bilowgiisii nin kasta markuu abtirsanayo qoladiisa ayuunbaaba nisbadiisu ay ahayd falamaa jaa alislaamu islaamku markuu yimi ee futuuxaadkana dhacay ay dee bilaabeen ama ay dee futuuxaadkana ay sugnaadeen ee dadkii ay baaheenee yaman iyo lagu baahay dhulkii la furtay ama dee ciraaq iyo wixii kaba sheeye iyo shaam iyo masar iyo waxyaalaha dhulkii la kala wada degay ee waqalaba inta reerimiinimadii laga baxay xataa dee waxa weeye magaalooyin islaamku dhexdiisa sunaysmay soo basro iyo kuufiyana way jireenba waasid iyo haddaba waqalaba uu qaalib noqday oo caleyhim iyo korkooda sukna albuqura waa tuulayaal iyo magaalooyin in la degaayo carab marka ay u qaalib noqotay ayaa maxaa dhacay iyadoo cajamku marka horeba sidaa xaaladooda ayadona qolooyinkooda waa tirsan jirin ayay intasabu u nisbo sheegteen ila alqura qaryooyinkii iyo degmooyinkii iyo magaalooyinkoodii kal cajami si cajamtuba shanigooda uu ahaa taasaa dhacdo markii dambe ee magaalooyinkii la degay weliba muddada markay sii dheeraatayna dad badan ayaaba nasabkoodiiba garashadiisa ay kaba luntayoo halkan uun uba abtirsanaya ama u nisbo sheeganaya magaalooyinkoodii bal horta taas bayd xaaladu laakiin taas bayd carabtii hore oo dhan ee xaaladooda qolonim unbaa loo nissheegan loo nisbo sheegan jiren bal taasi waa mid meelihii loo filayana waa kaa inoo sheegay markaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala suma man ruuxii kaana ahaaday naaqilatan min beledin naaqilada wuxuu wadaa macnaa muntaqilan min beledin mid ka guuray beled ilaa beledin beled kalena u guuray waaraada uu doono alintisaaba inuu nisbo sheegtay ilayhima labadii beledba falyabda bilawali oo macnuu waxa weeyaan ruuxu hadduu beledun deganaa weligii ama dee aanu beled kalaba tegin dee meesha u nisbo sheeganaya waa beledkiisan ama mandiqadii beledkaasi ku yaallay noqonaysa laakiin ruuxu hadduu mar meel degay markuu muddo joogay uu ka guuruu meel kala tago horta wuu leeyahay inuu kan dambe unu nisbo sheegto inuu xagga dee nisbadii beledi ahaan inuu kii hore u nisbo sheegto waa leeyahay laakiin hadduu doono labadoodiiba inuu wada sheego muxuu yeelayaa waa tan waaraada uu doono alintisaaba ilayhima isaga labadaba dee si uu isagoo leh koleyna uu taadiib alasmaa walugaat buu halkan dee kaga basiisan xataa shuraaxdu isagay hadalka kala soo naqliyeen meelaha dambe ama sharaxyada inoo imanayeen falyabda ha ku bilaabo bil awali ka hore beledkii markii hore uu deganaa ha ku bilaabo oo fa yaquulu wuxuu odhanayaa ruuxii shaksi noocaasa doonayay inuu labadii beledba u nisbeeyo fii naaqilati misra waa fi lmuntaqili min misra dhaho waa cibaarada fii naaqilati misra waa fi lmuntaqili min misra ninkii ka guuray masr ilaa dimashqa dimashaqna u guuray markuu ruuxu doonayo labadiiba inuu wada nisbeeyo muxuu odhan almisriyu addimashqiyu tooruu ku bilaabaya almisriyu fulan ibnu fulan almisriyu addimashqiyu buu odhan walaxsanu weliba waxa fiican si ay tartiib inoogu faa'iidayso cibaaradu halkaa in sumo inuu la yimaado yidhaaho almisriyu suma dimashqiyu taas baaba fiican laakiin wuxuu kari karaa ta dambowna inuu nisbo sheegto ta hore inuu ku kaaftoomo waa kari karaa labadaba waman ruuxii kaana ahaaday min ahli qaryatin qarye ahalkeed min ahli qaryati beldatin leh way si idaafaysantahay waa beled qaryadii ama tuulihii adigu waa beled adigu tuulo ama qaryadee raacsan ehelkiisa ruuxa kaba mid ah fa yajuusu kaa waxaa u bannaan an yantasiba ila alqaryati qaryadii inuu nisbo sheegto wa ila albeldati beldadii ay qaryadani kuba xidhnayd ay tabaca u ahayd inuu nisbo sheegto wa ila alnaaxiyati naaxiyadu waaba gobolkeedii ama degmadii dee markaa balbedani ay kuba sugnayd adna taasna inuu nisbo sheegto waylal iqliim iqliimka waxay wadaan dee waa wax ka acamsan naaxiyo kaba acamsan oo misaalkii misaariyan oo kale dee masar oo kale iyo shaam oo kale iyo ayay iqliimkii kaba dhigan sida dee dal oo dhan ama dalkii oo kale ayay misaalkii kaba dhigan oo tanna wuxuu leeyahay horta ruuxaa qaryuu degan yahay qaryadani dee magaalo weynoo ku dhow baa jirtay tabac u tahay magaaladina koley dee naaxiyo ama gobol bay kuba taallaa gobolkiina iqlim dhan ama dawlad baabu kaba mid yahay dee markan ama dee wax ka caamsan beryahoodaas oo dee berigaa shaam oo kale dee imika watan afar dawladood inka badan ba bal masalan ama dee afar noqonayseen taasoo kale ayuu yahay haddaba markaa ruuxaasi wuxuu leeyahay qaryadii inuu nisbo sheegto waa leeyahay waa mid inuu beldadii qaryadani ay ku dhaweyd oostan dee hargeyso oo kale inuu nisbo sheegtay waa leeyahay isaguna tuulo ku dhow baabuu degan yahay gobolkii dee ay kaba tirsaneed beledku inuu nisbo sheegto waa leeyahay dawlad ahaan ama mandiqadiina inuu u nisbo sheegto waa leeyahay taasoo kale waa wax isaga jaa-isa inuu dee hadduu israaciyana oo iyagii doono inuu iswada raaciyana horta dee ta ugu weyn buu ku bilaabayaa ilaa uu ta hoose usoo dhaadhaco hadduu hoosta ka bilaabo dee hoostii wax faa'iidoo soo kordhaya kuwa dambe uu sheegayaa ma jirto oo dena waa la garanayaa inay tii waa laiskaba garanaya wax laba mid qolooyinka oo kale qabiilada hadduu dee qabiilo haddana uu sheegaya badni ama jirib hoose oo kale dee qabiilada saruu ka bilaabayo markaasuu badniyuu soo dhaadhici hadduu marka horeba jiribkii sheego laiska garanayo jiribkan inuu qabiilada ka mid yahay wax hadal xashwiun buu noqonaya wax soo kordhaya ma jirto bal taasuu laba imanayaa buu yihi oo markaa intiba ay u banaantay misaalka uu sheegayo oo kale markaa waa kan misaal inoo soo dhigtay waman kaana min ahli qaryatin qaala cabdullah markaa kolli ma sharaxaan filayaa inay kuba sugan tahay aniga cibaaradaasi ima sugna bal masalan haddii sharax ay kuba sugan tahay suyuuda oo kale nawowina waa cibaaradiisii xarsada iyo guuda iyo dimashqi iyo shaam oo kale waa intii beledkii qaryadii naaxiyadii iyo dee mar halkii uu iqliimka lahaa weeye sharaxaynu arkin qaala cabdullahi ibnu lmubaaraki imaamkaas baa wuxuu yidhi iyo wagayruhu kayrkiiba man aqaama ruuxa nagaada fii beldatin beled ku nagaada arbaca siniina afar sanadood musibay leeyahay beledkii buu dadkiisii kala mid yahay ujeedada hadduu nin wadan mabuu dhalan afar sanadood buu deganaa dee ehelkeedii buu ka mid yaho waa loo nisbaynayaa waa saa uu yidhi laakiin haddaan eegno kutubtan ay u dejiyeen buudaanta sida taariikhu baqdaad oo kale taariikhu dimashqa taariikhu maka u faasi leeyahay iyo tawaariikhda buudaanta kalen loo dejiyey kollay umuurahan kumay taqayudin ee ninkii ayaama joogayba marka dambe way tarjameeyeen ruux hadduu kuba dhinto xataa habeenna haba jooge dadkiisay kuba tiriyeeno kollay afartan sanood saa umay wada ilaalin qolooyinkan buudaanta dadkii soo galay ama buldaanta taariikhaynayay iyo dadkeediina tarjamaynayay waa wax ka yar bay iyagu ruuxii ay ugu soo dareen ama ehelkeedii uu kaga mid yahay oo ninkii xataa ayaama isagoo xaj kuba socdo in beled baqdaad soo maray taariikhu baqdaad oo kale waa lagu taariikhiya tarjamadiisi way jirtaa aimada qaarkood ba ay odhanayaan taarikhu baqdaad iyo taarikhu dimashqe iyo kuma laha tarjamo sababta ugu yeelan waayo muu geli bo hadduu habeen u galo way kusoo dari lahaayeen oo kaleo kolkol may ilaalin umuurahaase laakiin waa san ibnu mubaarak iyo weli saasaa keentay mala ibnu kasiir hadalka nadar baa ku sugan uu yidhaaho dee bulqinno kaba cabiro islaaxiisa ixsaan markaas uu kaba cabiro kitaabkiisa inuu kuba leeyahay waxa weeye maxasin lislaax inuu kaba cabiro inuu dee qowl saaqida iyo wax daliili taasi aanay jirin bal muhimku saasaa ibnu mubaarak iyo ay ma kala yidhaahin waxaa jirta waxoogaabaad sharaxa ku arki doontaan kitaabka kolle waa dhammaaday anwaacdii shan iyo lixdan baan aragnay suudina wuxuu doonaya inuu dhowr iyo sagaashan gaarsiiyo anwaacda barow marka hore uu sharaxa kusoo sheegayna cunwaan ahaan buu u yar dhiganaya markuu anwaacdii kii wuxuu ka bilaabay lix iyo lixdanaad iyo toddobiyo lixdanaad iyo kuwa aynu hore usoo maray isagoo kala hadlay sharaxa kaga hadlay buu soo tirin wixii aanu hore uga soo hadlin anwaac kutubtaa kale sida kutubta xaafid iyo meelo kale uu kaba soo naqliyeyna iyadana halkan uu ku tirinaya markaa bar waa magacyo uun sababta hore usoo mareen barhna uu ka hadli doonaa khaasatan ha u badnaadeen daanacan asmaada oo alfiyadiisana ee xagga kunyooyinka oo kale iyo qaybo uu la dheeriyey ibnu salaax iyo oo halkan kuba imanaya jiro kole kule xataa barkood shaaxnuqba iyo ayuu kaba soo naqlinayaa idinkaa dee adigu umuurahaas oo dhan kolley way fiican tahay dee kitaabkii insha la wada bariya aad bay u muhim tahay hadaladii ugu dambeeyana way u xag waqad raweytu waan wariyey fil irshaadi kitaabkan kitaabka u asalka waxa weeyaan dee waa irshaadu dulaabi alxaqaa'iq cunwaankiisu uu yahay irshaad huna halkan alaaata axaadiisa saddex xadiis oo biasaniida asaniid kuba sugan aan asaaniid kuba wariyey kulluhum asaaniiddaa dhammaantood dimashqiyoona reer dimashqa yihiin mini aniga layga bilaabo ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi lagaba gaadhayo waana aniguna dimashqiyun min reer dimashaqan aynau ibaale xamaaha allahu wasaanaha wasaa'ira bilaadi alislaami wa ahlihi aamiin bal taasu kuu khatimo ujeedada kitaabka irshaad buu markuu dhammaynaya ibnu salaax baa ugaba horeeyey walow malaa isagu uu aad ugaba sii fiicnaayo isagu dee wuxuu ku kaaftooman kuwa reer dimashaqa isagoo yar kala dunaayeene ayuu saddex xadiisa uu sanadkiisa ku wariyo on odhan karna markaa waa almusalsal bidimashqiyiina bay noqon markaa axaadiis xadaaskii deeba ahaa yaa cibaadi inii xaramtu dulma calaa nafsi markaas xadiiskaas oo kale iyo xadiiska abudariyabaa kaba mid aha ayuu bal maalan oo sanadkiisu wada dimashqiyey ilaa nawowi lagaba soo gaariye saxaabigu abudarna waa galay iyo laba xadiis oo kale ayuu halkan kuba halkaa kuba sheegay iminka halkan nooguma sheegin alxamdulilaahi rabb alcaalamiin kitaabkii waa inoo dhamaaday kalley wakti markeera waan ka shakisnaa fikradda sheekh maxamed soo jeediya in labada gan laga dhiga inoo suurto gelisay in waxa weeyaan kitaabku inoogu dhamaaday adigu horta waa mahad ilaahay alxamdulilah kale waxaan idhahaa ma jirto malaa in yarna way inoo hadhay deetan odhanayaan waxa weeye anigu kale socotaan ahay maanta insha allah isniin baan joognaa isniintana waan bixi doonaa haddii alla yaata kale toddobaadkaasaan joogayaa dad baa jiray malaa waraaqihii maalintii xadiidkii musalsalka ahaa aan joogin oo dhowr ruux iyo dee ii yar yimyimi oo markaas waxaa leeya bal dadkaas hadday iyo is urursadaan oo inta jumca kaba horeysa ay wakti qabsadaan waktiga waanu iman ay carabkayga si aan ugu mariyo dadkii dee maalintaa hore aan uga joogin taasba weeye taas horta dee ilah baa mahadle subxaana watacaala tan odhan lahaan waxa weeye kale cilmigu dee dhegaysi un maaha cilmiga waxaa loo dhegaystaa haddana waa arrinkii labaadoo ruuxu inuu sii nashriyo u sii faafiyo kolley dee nashrintiina ruuxii maanta un fanniga ugu horreysa bal inuu kutub kalena la dhegaysto ama la akristo taasi way habboon tahay in majmuuca ahaan dadkii kitaabkii dib loogu soo wada celiyo loo soo wada raacdaana kolley shayga daruuriga ugu tahay fahamkii iyo halkii in laga sii wadeen aniga haddaan dhameeyey kolley idinka idinku soo wareegtay ee idinkay tahay de ina halkii kitaabkii kaba qaadaan iyo fanigiiba wixii kale kuga darsanayseen haddii kitaabkii iminka dib loo soo wada raacan iyo cid majmuuca majmuuc ahaan loo soo wada raacan iyo haddii bal ruux kaloo dee si kale intuu daraasadiisa usii wadayo sii bilaabayaaba ee kolley waatan idin leeyahay ee kolley aan odhanayo wax kaloon odhanaya ma jirto waxaan kusoo yar khatimi kelimaad kelimaad yar oo malaa kutubta qaarkood khitaamkooda dhacay waa kitaab riyaad alafam la yidhaayo uu leeyahay faakiha ama kutubtii malaa ugu horreysay cumdatu axkaamka lagula sharxay ahaa malaakai sheekhiisa ibnu daqiiqcodii baa kaga horreeyey ayaa markuu kitaabkii dhameeya cibaara waxay ahayd de waa ilaahay xamdintii uu kuma xamdeeyo waa laba baydo kitaabkana dhawaan baaban arkayo waa shan mujalaba dhawaan baaba la madbacayo ayaa muxuu cibaaradiisa ahayd najaza alkitaabu wa rabbuna almaxmuudu وله المكارم والعلا والجود رب يجود على العباد بفضله رب كريم واحد موجود وعبارة كتابkiisa ku qatib waxa leeyahay kitaabka waa dhamaaday ilaah baana subxaana watacaala mahad ku leh waxaan oran lahaa iyadna suyudi baa kitaabkiisan cuquudu jimaan layidhaha manduumada ah ee balaaqada ah markuu dhammaynayey waana hadiyo goordha culimadu waa waxay kutub loo alifayo ama kutub loo diraaseeyo maha wax kale ayaa cibaarau kaba cabiraa ama hadal ah zafaftuha liman nuhaahu raajixu wamahruha minhu ducaau saalixu alla idaa sirtu qariina ramsi tanfacunii dacwatu fi basir maanaa kitaabkiisii uu kaba dhigay u alifay inuu dee haweenay ama gabadh la hoynayo oo kale wuxuu leeyahy waxaan u hooyey ruux caqligiisu raajax yahay laakiin meherka laga sugaya maxay tahay waa ducaau saalix ducaau saalix taas weeye taasun baaba meherkeed iyo wax kale oo laga doonayo aan ka sugaya ma jirto markaasuu raaciya alla insirtu idaa sirtu qariina ramsi waxaa laga yaabaa alla waa luqatu fi lacalla markaan rabsiguna qabrigaa noqdo nin qabrigiisaa galay tanfacunii dacwatu fii busi dacwadaasi inay waxay tarto busigayga iyo dhibtayda ama qabri ahaan inay igu soo gaadheen bal waxaan leeyahay wax kale maahe saas iyo deyri meherkeedu waa ducaau saalix waxaanan ku khatimayaa duco sheekh marka la eego aclamu mashaayikhi raximah llahu tacaala agtayginada uguba weynaa sheekh axmed bashiir raxmat ullahi caleyh berihii hore kuma khatimi jiray beri dambe ayuu tafsiir u aqriyayay oo taas u aqriyi jiray ayaa duca kuma khatimi jiray ducadaas waan weydiiye wuxuu igu sheegay inuu sheekh yaridiisii ama dee waktigu dalabkaa sheekh kaba maqlay haddana beri dambe oo intii etoobiya lagaba qaxaya dagaalkii toddobiya todobaatanki oo mar uu daayif tegey sheekh darsigiisii dabadee ku aqriyaya u maqlay adigu ducada kala badhaahana waxaan kala helay kitaab alfawaa'id almakiya la yidhaaho istilaaxaadka shaaficiye kaba hadla qayb ahana may dhammayn baryo dambana waxaan ogaadayba markaas iyada muxaadarabala kulli sacuudiga lagala galay oo ku jirta shabaka alcankabuutiya ama shabakada macluumaadka in reer xadramowt duruustooda fiqiga khaasatan ay ku khatimi jireen ducadiina waxa weeye ama arrinta waxay ahaydba anoo dhamaynayban markaa sheekha markaan weydiiyade markii dambe tatimadeedii halkan kama heliya isaguna dariiqiisa suu igu sheegay taas baa idin ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق لكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك دعاء المسرة ما بهذا واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين رب العالمين ugu horeyn runtii sheekha ilaahay ka abaalmariyo qalbigiisa ka dhigi ilahay mid naafica inaga ilaahay nagu anfaco sheekhu runtii dee wuu soo xagaabaxay oo aada nasatid buu lahaa masay runtii suurto gelin oo dee waa tii laba deris aynu ku bilownay iyadoo weliba ramadaana ay soo gashay markii dambena dee anaaba u sababahay inaan kitaabkii labagal kaga dhigno runtii aada iyo lixaad u culus waxaynu markaa ugu ducaynaynaa runtii sheekha abaalmarinta ugu badanaynu runtii ugu ducaynaya ilaahay inuu ka abaalmariyo cilmigiisana ka yeelo mid naafica innagana ilaahay inugu anfaco qodob kaluma walaalayaa raacinayaayo runtii waxaanaynu akhrisanaynaa waa diin diintana walaalayaal waddayn hayday soo martay waddadii hadday ka weecato isqarxiskaasay ku damaynaysaa maanta la isqarxinayo intifacna yeelan mayso yacni sidaasaa loo soo kala guurinayay diinta oo sheega rasuulkii laga soo bilaabay asxaabtiisii taabiciintiisii midba midbuu usoo gudbinayay dad iswada ixtiraamo isu wada duceeyo iswada qadariyo mid waliba kelmad sheekho yacni waxaan ka hayaa yacni imaamu dahabi markuu mashaayikdiisa tirinaye erey miduu ka maqlay yacni sheekhu kelmad yar icraabteed ka maqlay min mashaayikiibuu ku tiriyaa oo uu ku soo daray inuu mashaayikdiisii ka mid yahay maantana dee istanakurka runtii laysu tanakuraye runtii dee mashaakilka soconaya markii waddadii laga weecday qarsashiica loo weecday waynu arkaynaa waxyaabaha runtii ayaan darada waxaa ka mid a yacni dhowr jeer horena duruusta waan ka sheegay habeen dhaweyd baan muddo iminka aan sii fogeyn ayaan cajalo dhegaystay niman dhalinyarada sheekh maxamed nasirudiin albani bay su-aalo ku weydiinayeen anigoo sheekhana runtii ka codsanaya yani intaan hadlayo yani runtii may habboonayn inaan dushiisa ka hadlo ayaa runtii waxaa la weydiinayaa sheekh ayay yidhaahdeen ma bannaan tahay dadka ahlubidaca in loo duceeyo tusaaley soo qaateen ahlubidaci waxay dhahdeen ka nawowiy wa ibna xajar sida nawowi iyo ibna xajar iyo ragga mucaasiriinta ah xasan ulbanna iyo sayd qutub iyo yacni maanta waxa la marayaa ma la odhan karaa raximahullahu nawowi ma la odhan karaa ibnu xajar aynu ognayo ninka xaafidasiye raximahullahu ma la odhan karaa walaalayaal waxaan leeyahay waddadaasi waa waddo qaldan diintu kontrabaan ma aha nin waliba ninkuu ka soo gaadhay inuu xuso uu sheego in cajaladaha sheekh cabdilahinta meel lala galo kitaabkii la akriyo inaanu sheekh ku ahayna la qariyaa runtii wax alliyaaliyo wax intifaacood ka helaysaa cilmigaa ma jirto haddaad sii gudbisana adna kaadu gudbisan ubaa ku inkiri doona waxaan leeyahay walaalayaal cilmigu waa sidaa si in loo soo laysugu duceeyo sidaa laysu qadariyo sheekhba sheekhi uu markaa uu ka soo gaadhay inuu xusul sheego ku daro markaa sanadkiisa inuu ku daro markaa sheekha dhammaanteen aanu wada ducayno ilaahay ha ka abaalmariyo cilmiga unoo soo gudbiyo cilmigiisa mid naafica allah ka yeelo awlaadda ilaahay ha ugu hagaajiyo innagana ilaahay nagu anfaco haddaanu sheekh wax taariikho dambe ugu noqonay intaasa